kulankan maanta een ururka wariyaasha koonfur galbeed soomaaliya ay ku yeesheen magaalada baydhabo n waxaa lagu go-aansaday in dhowaan isbedel lagu sameyn doono hogaankii ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya oo lixdii bilood ee lasoo dhaafayba n shaqaynayey waxaana haatan laysku afgartay in dhowaan isbedel lagu sameyn doono hogaanka ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya anigoo ku hadlaya magaca ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliyana waan soo dhoweeyey go-aanka ay qaateen wariyaasha koonfur galbeed soomaaliya saan la soconno ururkan awalba waxaan go-aansanay inuu xilka ay noo hayaan muddo lix bilood ah lixdii biloodna way dhammaatay dhalinyarada suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliyana waxay go-aansadeen in isbedel dhab ay la imaadaan aad ayaan uga farxsannahay mas-uuliyiintii xilka hayay oo runtii iyaguna soo dhoweeyey doorashadaasi mar dhow ayayna ka dhici doonta magaalada baydhabo